إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وركا دورنمو إذاعة إسلامي الفرقان قضبضا نذكوغا هنا وحا كمدا waxaa xeebaha dalka yemen lagu leeyahay dad tahriibiyaal ah oo ay soomaali ku jiraan maamulihii bangiga ee magaalada berbera ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay galbeedka magaaladaas madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dhigiisa dalka burundi ka codsaday inuusan ciidamadiisa ka saarin soomaaliya odayaal dhaqameedyo ayaa kasoo horjeestay qorshe ay dowladda federaalk doonaysa inay kula wareegto dhul goofaf ah oo u dhexeeya warshiikh iyo cadale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ka dhan ah ciidanka kenya ka fuliyey gobolka gaarisa waxaa xalay weerar lagu miray xero ay ciidamada shisheeye ka degan yihiin gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowladda federaalk ayaa cod dheer ku garab istaagay yahuudda isagoo ku tilmaamay dowlad xaq ah ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa mar kale si goodis ah uga hadlay damiciisa badda soomaaliya wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa xalisay muran ku aadan dhulbeereed u dhexeeyey saddex jufo oo ka tirsan beelaha gaaljecel qaybtooda degta wilaayadaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan waxaa xeebaha dalka yemen lagu leeyahay dad tahriibayaal ah oo ay soomaali ku jiraan cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya in ka badan konton qofood oo tahriibayaal ah ayaa lagu leeyahay qeybo ka mid ah xeebaha dalka yemen kuwaasoo ay qaramada midoobey ay sheegtay inay la degtay doontii ay saarnaayeen kadib markii ay ku timid cillado farsamo dadkan tahriibayaasha oo ay doonta la degtay ayaa iskugu jira soomaali jabuutiyaan iyo ethoobiyan waxa ayna markoodii hore ka soo baxeen dalka jabuutiya sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha socdaalka waxaa la laayahay ku dhowaad afartan iyo sagaal qof waxay sidoo kale xustay in dadka badankooda ay ka soo baxeen waddamo ku yaalo geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay tiradooduna ay gaarayso toddobaatan iyo shan ruux qaar ka mid ah askarta ilaalada xeebaha dalka yemen ayaa soo badbaadiyey dadkan ay la degtay doonta askartan ayaa u dhaqaaqay dhankooda kadib markii ay heleen xog ku saabsan in doontii ay saarnaayeen taariibayaasha ay la degtay tahriibka ayaa lagala kulmaa dhibaatooyin halis ah sida inuu qofka si xun u geeriyoodo kufsi jirdil afduub iyo dhibaatooyin kale waxaana dadka ugu badaneeyay waxyeeladu ka soo gaarto ka mid ah soomaalida maamulihii bangiga magaalada berbera ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay galbeedka magaaladaas maxamed ciise ayaa faahfaahinaya shil gaari oo ka dhashay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada berbera khasaaraha ka dhashay shilka ayaa isugu jira dhimasho iyo burbur xoogan oo soo gaaray gaariga shilka galay inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay shilkan saddex qof oo saarnaa gaariga dadka ku geeriyooday shilkan waxaa ka mid ah maamulihii baanka berbera maxamed aadan xaashi iyo laba nin oo kale oo midi yahay askari waxaa ka hadlay shilkan qaar ka mid ah bulshada reer berbera waxaa saaka shil naxdinle ku geeriyooday guddoomiyihii bangiga dhexe ee degmada berbera darawalkiisa iyo staafkiisa khaaska ahaa allah ha u naxariisto guddoomiyaha iyo waxaan ku dhahdaa labada odayee kale la socday bay iskaafsi ka mid ahaaba darawalka iyo askariguba dhammaantoodba niman odayaal reer berberaa bay ahaayeen oo reer berbere jecel yihiin oo cayaantii reer berberaa ilahay waxaynu uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu naxariisto gobolada waqooyi waxaa aad ugu badan shilalka maamulka somalilan ayaa warbixin uu soo saaray dhowaan ku shaaciyey in lix kun shan boqol soddon iyo lix shilal gaari ay ka dhaceen deegaanada uu ka aramiyo sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka kuwaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya boqol sagaashan iyo sideed qof ayna ku dhaawacmeen afar kun sideed boqol iyo sagaashan qof madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dhigiisa dalka burundi ka codsaday inuusan ciidamadiisa ka saarin soomaaliya mubaarak cumar ayaa warkaasi noo haya xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay olole yaboosi ah oo uu dhaqaale uga raadinayo dowlada shisheeye waxa uu soo maray wadamo u badan kuwa carabta isagoo uga waramay culayska dowladdiisa ka haysta dhanka dagaalka socdaalkiisa carabta kadib wuxuu usoo ruqaansaday afrika wuxuuna ka degay wadanka burundi sawiro ay soo bandhigeen warbaahinta madaxtooyada ayaa muujinaya xasan oo dhaawaca islamarkaana weli gacanta u duuban tahay wuxuu ka codsaday madaxweynaha waddankaas inuusan xilligan soomaaliya ka saaran ciidamadiisa oo intooda badan ku sugan shabeellada dhexe sidoo kale xasan sheekh ayaa doonaya inuu wadamada kenya uganda tanzania iyo burundi u saxiixo kheyraadka waddanka si ay kaalmo u siiyaan dowladaha uu codsiga u dhiganayo sida burundi ay ah wadamo ay faqri iyo colaado la degeen odayaal dhaqameedyo ayaa kasoo horjeestay qorshe ay dowladda federaalka ku doonaysay inay kula wareegto dhul goofaf ah oo u dhexeeya warshiikh iyo cadalle cabdulaahi yaasin jaamac ayaa inoo haya
عيال معايا ورشق انت كده احلى الدن قود مياه مو قال نهي انا قال حريري انا قال واديد لي
bulshada ku dhaqan deegaanka habayo u dhexeeya ceel macaan iyo warshiq oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ka cabanayaan madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe oo ay sheegeen in dhulkooda uu boobayo waxa ay sheegeen in ugu wargeliyeen dhulkooda laga dhisayo garoon diyaaradeed arrintaasna ay ka soo horjeedaan dadka isugu yimida deegaanka haabaayo oo aad u fara badnaa ayaa waxay ka koobnaayeen odayaal dhallinyaro iyo haween intaba waxay si cad u sheegeen inaanay oggolayn in dhulkooda lala wareego islamarkaasina qolo kale gacanta loo geliyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurta ayay ugu baaqeen inuu ka qabto cali guudlaawe inkastoo xasan gurguurta qudhiisu uu ku eedaysan yahay inuu dhulboob ku howlan yahay duqowdan dhaqanka iyo deegaankan ayagaa iskale danguudna lagama dhigi karo cali guudlaabow waxa waaye hiiraana kaa tagtay siyaasadda inayna kuu bilownayn aad u malaysaa siyaasaddaada waa fashilantay waa fashilantay caliyow sumcad damba ma lihid miya war hal mar dowladnimo camal amaad u shaqayhe weligaa dowladnimo ugama shaqayn hirshabeelle qabiil walbana meeshiisa goofkiisa asaale maxamed siyaad barraa isku dayimaagay mariidaa u yaallay heermantaan muggaasa nimankii lagu dila weyska ogtihiin qof laga yeelaayo haddana ma jirto oo nin walba wuxuu haystaa qalabkiisi carradiisina waa fadhiyaa nin carradiisa laga xoogi karo hadduu jiro nin walba uu isku day haddaysan jirin mabahay jirteena ha laga yaallo warkaas mana aqbalin mana aqbalin mana aqbalin
meeshaan hadda joogno maxaa iskale mataan cabdulle kuma kala maqna maaxaay haabaay ilaa ilaa ilaa xamar ma maqle waxaan kaa rabaa ninkaad goofkiisa ninka goofkiisa laga xoogi karaa ha laga xoogo dhulkan goof goofaa loo leeyahay nin walba goofkiisoo ku haystaa waa sharciyaasa dukumentigiisa gacantoo ku haystaa ninka ka xoogi kara ha ka xoogo ninka la heshiiyi karana ha la heshiiyo maquunis ma jiro mana ogolin igaartan weyna waa diideen tayan xalay shalaa la warramaayo aray madaxweyneyni waa nagalaalahaa dhiitaga maya yidhan duqda joog muge igaarkan igaarkan igaartayo isakaya tusin manoogobya ambow nin qaaliyaya gaabanee gaaflow ii kala celin lahay dhulboob xoogle ayaa ka jira magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo dowladda federaalku ay ka tadhiso iyo weliba magaalooyinka kale ee ay joogaan maamul goboleedyadu waxaana maalin weliba la arkayaa muran iyo buuq maxkamadaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa mar weliba waxaa lagu kala qaataa laaluush iyadoo isdacweynayaan dad dhul iska leh iyo kuwo kale oo ka boobaya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubno ka tirsan oo qori caaradii adeegsanaya ayaa dadka guryahooda dharaar cad kala wareegaya iyadoo sharciga shaqaynaya uu yahay xabadda qoriga ka soo dhacda ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ka dhan ah ciidanka kenya ka fuliyey gobolka gaarisa dhanka kale waxaa weerar lagu qaaday xero ciidamada uganda ay kaga sugan yihiin shabeellaha hoose wararkaas waxaa faahfaahinaya haashim saacadii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d ee ku hasjiro gumaysiga dowladda kenya ayaa weerar dhabagala u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda kenya weerarka ayaa si gaara uga dhacay inta u dhexaysa deegaanada dhadhaab iyo xagardheer oo ka tirsan gobolka gaarisa ciidamadan weerarka lala beegsaday ayaa waxaa gaaray khasaarooyin kala duwan gaari sagsiig ah oo ay wateen ciidamada ayaa lagu gubay dagaalka ciidamadan dagaal ku qabsaday ayaa ahaa kuwa dowladda kenya ay ka dhistay gobolka gaarisa kuwaas oo loogu talagalay inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socda gobolada laamow iyo dhulka n f d ayaa kor usii kacaya muddooyinkii lasoo dhaafay kuwaas oo lagu beegsanayay ciidamada dowladda kenya ee dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ah dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye ee ka samaysteen deegaanka laanta buuro ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose rasaasta mujaahidiinta ayaa ku hoobatay saldhigga ciidamada shisheeye welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kasoo duulay wadanka uganda ayaa si joogta waxa ay ula kulmaan weerar kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka buurcolow oo u dhow degmada baraawe lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada uganda halka mid kalena lagu dhaawacay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa cod dheer ku garab istaagay yahuudda isagoo ku tilmaamay inay tahay dowlad xaq ah dhanka kale ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa mar kale si goodis ah uga hadlay damaciisa badda soomaaliya maxamed amiin ayaa inoo haya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa bixiyey waraysi ku baxayay luqadda ingiliishka isagoo si cad garab istaag ugu muujiyey yahuudda mar wax laga weydiiyey yahuudda oo dhibaato ku haysa muslimiinta falastiin ayuu sheegay inay tahay dowlad jirta xilli yahuudda ay xoog ku haysato dhul aanu lahayn oo muqadas ah xasan ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday jiritaanka dowladda yahuudda
waxaannu aqoonsannahay oo aannu aqbalnay jiritaanka israa'il dowlad ahaan laakiin waxaannu leenahay waa in falastiin ay dowlad ahaan u jirtaa taasi oo aan cidna dafiri karin
taariikhda waa markii ugu horeysay shakhsi ka socda soomaaliya isagoo shaar madaxweynenimo wata uu yahuudda u aqoonsado dowlad jirta oo xaq u leh inay maamusho falastiin xasan sheekh ayaa doorashadiisii kadib safarkii ugu horreeyey ku tegay imaaraadka carabta kadibna waxa uu u gudbay talaabiib oo ah halka ay caasimadda ka dhigteen yahuudda waxa uuna ku sugnaa muddo afar maalmood ah dhanka kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa soo celiyey hadalkiisii ka dhanka ahaa badda soomaaliya waxa uu sheegay in ay xaq u leeyihiin inay bad ka helaan soomaaliya sababtuuna waxa uu ku sheegay in ciidamadiisi ay joogaan halkaasina uu dhiigooda ku daato abey ayaa ku indha adeegay in uu doonayo inuu bad iyo deked ka helo soomaaliya hadalkiisa ayaana u muuqday mid uu ku kasbaynayo dareenka dadka soomaalida ah ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ay madaxda dowladda federaalka ka yidhaahdeen warka abey axmed wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa xalisay muran ku aadan dhul beereed kaasi oo ka dhexeeyey saddex jufo oo ka tirsan beesha galjecel qaybta oo degta wilaayadaas mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya heshiiskan ay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan dhex dhigtay labada jufo ee kale ah saddex habar gaaljecel iyo isuguhu rooble oo ka tirsan beesha gaaljecel kuwaasoo uu u dhexeeyey murandhuleed gacanka hadal sababay dhulkan ayaa ku yaala inta u dhexaysa degmada ceel cali iyo deegaanka mukayle oo dhammaantood ka tirsan hiiraan kulamo qaatay muddo bil ah oo u dhexeeyey labada jufo iyo wilaayada ayaa soo gebagaboobay waxaana laga soo saaray bayaan ka kooban toban qodob kaasoo lagu caddeeyey heshiiska iyo sida uu u dhacay haddii aan qodobada qaar idin maqashiyana waxaa ka mid ahaa kow wilaayada waxay aqoonsan tahay jiritaanka soohodin beereedkii ay horay u sameeyeen dhaqankii beesha gaaljecel oo uu horkacayay ugaaskii beesha ugaas maxamed ugaas cilmi ugaas jirow labo iyadoo la ilaalinayo walaalnimada iyo wadajirka wilaayadu waxay qaadatay in beeraha dhaahda ee loo yaqaano baarka loo qeybiyo dhinacyada wada dhashay ee deriska ah iyada oo la tixraacayo talooyinkoodii naxariista ay ka muuqatay saddex wilaayadu waxay qaadatay in beerta bursuus loo daayo walaalka kabaay saalax shiiraar waxaana ka mamnuuc ah beer labaad asaga iyo cid kalaba sidoo kale waxaa kulankaa ka hadlay nabadoonnada iyo odayaasha labada jufo ee ka tirsan beesha gaaljecel waxayna sheegeen inay ku qanacsan yihiin heshiiska ay dhex dhigtay wilaayada anigoo cibraahim idriis isaaq oona ku hadlayo magaca saddex habar gaaljecel beertii muddo aan isku haysanay oon isku heshiin waynay walaayada islaamka ayaan dhex gashay laba maalmood ay nagu soo heshiisiisa waan ku qanacsannahay waan qoor dhiibannay annagoo ku hadlaya magaca saddex habar gaaljecel arwaax maxamed maxamuud afka beesha sugow roble haddii almahay beertaan iskuga imaadnay walaalahayn habar gaaljecel iyo beesha sugow baarka la yidhaaha aanna isku qaban waynay soddon iyo saddex cawo aan u joognay haddii ayno dhammaan waysoon isku qaban waynay walaayada aan u dhiibanay haddii alla idmaaya wixii iyada uun garaankeeda ayay haddii admaaya noo soo kala goysay raallina aan ku nahay haddii alla idmaaya saasaa inooga dhammaatay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ayaa isaguna kulanka hadal ka jeediyey qadiidda iyada maaragtay labadii beelood soo qool dhiibteen wilaayadina sidaa xalka u aragtay annagana haddaan nahay ugaaskii beesha annahay waa ku waafaqsanahay waana ku faraxsanahay qadiidda iyadaa marka qadiidda iyada insha allahu tacaala labada beelood siday u qaateen kartidale ee jididale iyadana waa ku ammaanaya birita ma ogtahay inay uqalaafkii soo noqdane waa ka digaynaa iyadana akhyaarta joogta waxaan leenahay go-aanka maanta la qaatay ee aad ku qanacdeen ee maaragtay hadda sida afka aad si fiican u qaadateen in fulintiisana saas ay noqoto labada dhinacba waxaan leeyahay waxaa laysku qabsaday waa wax iska yar markii si loo fiiriya culayska idhibka ay keenteen waa dareemi kartiin si aysan u soo noqonin waxay u baahan tahay marka in hadda loo xirxayto hadda loo xirxirto insha allahu tacaala ugu dambayntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa kula dardaarmay labada jufo inay dhaqangeliyaan heshiiska
hoggaankoodii u fadhiyo oo hoggaankii saddex habar gaal jecel fadhiyaan oo nuqabadii ay fadhiyaan caawa waa dhanna waxaad ogeydeen oo dhiigga ku daatay oo dhaawaca xumada iyo xumadaad ogeydeen dhacday oo kala tagga walaalnimada in la waayana gaarsiiyey oo xumaa heshiiska aan ka gaarnay waxaan rabnaa in la fuliyo ilaahayna waxaan idiin weydiinaynaa subxaana wa tacaala kuwa idinka dambeeya ilaahay inuu qabuul idiin geliyo qalbigoodana idiin wanaajiyo qof walba wixii xaggiisa maray ilaahay ha u barakeeyo walaalnimadiinna iyo wadajirkiinna allah idiin dhowro beeshaas ansaartaho aan walaalaha nahay ma rabna dhexdiinna wax madowa inuu soo galo ilaahay wuxuu jecel yahay dadka wada jira ilaahay waxaan ku markhaati gashanaynaa subxaanahu wa tacaala dadaalkeenni halkaasuu dhacay go'aankii aan gaarnay iyo kala bixi aan walaalahayn u samaynay ilaahay inuu ka dhiga mid fulay oo barakoobay ilaahay idinkii ma ahan markii ugu horreysay oo ay wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan heshiis dhex dhigto jufooyin ka tirsan beesha gaaljecel warkii duhurnimo oo dhegaystayaal idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa